watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi
maalin wanaagsan dhammaantiinba nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax sabti ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha labaad sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijka faaqidaada wararka hadduu ilaahay yidhaahdo dhammaantiiba saaka waxaan ku soo qaadan doonaa abaaraha ka jira gobollada soomaaliya oo la sheegayo inay kasii darayaan iyadoo gobollada qaarkoodna dadka ku nool aan codad idinkaga hayno gobolka galguduud deegaana ka tirsan biyo dhaamin ayaa laga sameeyey halka deegaano ka tirsan gobollada bay iyo bokool iyana wafdi kala duwan oo dowladda soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ka socda iyana halka ay gaareen si ay usoo ogaadaan xaaladda nololeed ee dadkaasi haysta oo isugu darsantay abaar iyo xanuuno ugu horeeyo cudurka shubunbiyoodka oo haweenka iyo caruurta abaartu ay saamaysay ku dhacay haddaba barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa warbixino kala duwan oon markaa aan idiin hayno sidoo kale haddiiba ay jiraan dad abaarta darteed oo baahi u geeriyooday waan idiin soo gudbin doonaayo warbixinada ayaan dhegaystayaal aan kusoo dari doonaa qodobadaas iyo waxyaabihii kale ee nagu soo kordha eed barnaamijka aad ku maqli doontaan dhanka farsamada liila cabdiraxmaan baa joogta tabintuna waa anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiino waa mar kale iyo faaqidaada
galay dalkeeni caruug maculaan hablii haryiiladoo madow waxay shaqa wadaan hayntoodii markay idlaatay haraad iyo biyo la'aan qadooyahan iyo habeen hammuun tirashana la waayay noloshi halisoo dhowaysay gurbaa dhimashadii godliyey hadiyo daf ma loo baxshee dadaal waa lama huraan haruub macunaan hablii xeryihii lodoo madow waxay shaqa wadaan hayntoodii markay idlaatay haraad iyo biyo la'aan qadooya har iyo habeen hammuun tirashana la waayay noloshii halisoo dhowaysay hurbaa dhimashadii godliyey haddii daf ma loo baxshee dadaal waa lama huraan
waataa dhegeystayaal heestaas abaaraha ku saabsan waxay daafur ahayd barnaamijka faaqidaada oo saaka idilkiiba aan kusoo qaadan doono markii ciyaaraha laga tago arrinta ku aadan dhanka abaaraha oo muddooyinkii dambe aan aada xooga u saaraynay ilaahay ummadda soomaaliyeed abaarta ha ka dulqaadee waxaa la sheegayaa abaartu dadka haddaba gaajo darteed inay bilaabeen inay u geeriyoodaan dhinaca gobolka galguduud wararka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in aabaiyo caruur uu dhalay gaajo darteed ay u geeriyoodeen wariyaheenna maxamed deeq cabdi ayaa qadka telefoonka gobolka galguduud iminka si toosa ugu jira maxamed haddaad i maqasho bal si kooban marka hore waa sidee xaaladda gobolka
waad mahadsan tahay runtii xaaladda gobolka marka la eego waxyaabaha ugu weyn oo saameynta yeeshay amaba hadalhayntii ugu dambeysay waxa ay ahayd abaaraha ka jira guud ahaan dalka soomaaliya gobolka galgaduudna uu qeyb ka yahay oo abaarahaasi ay ku dhufteen runtii dad aada u fara badanna saameyn ay ku yeelatay abaartu dunyadiina sidoo kale hadda xilli dhammaasho lagu tilmaami karo ayay joogtaa oo dadkii xoolihii intii badan oo ay ka dhammaadeen runtii xaaladuna aada ayay u adag tahay meelaha qaar waxaa jira cudurro ka dilaacay ayna sababtay in dadku ay u dhintaan runtii gaajada iyo cudurada ayaa isugu darsoomay marka run ahaantii xaaladdu aada ayay u adag tahay waayaha marka waxaa la sheegayaa dhinaca iyo deegaanka godin labe n tuulo hoos tagta n in aabaiyo caruur uu dhalay ay ugu geeriyoodeen gaajo darteed abaarta jirta warkaa miyaan helnay
runtii waa ay jirtaa aabe iyo laba caruura oo dhalay ayaa geeriyooday afartan iyo sideedii saac ee lasoo dhaafay runtii waxaana jirta in dadku aada ay maaragtay abaartu ay u saameysay taasina waxa ay keentay aabbahaas iyo caruurtiisa in ay u geeriyoodaan maaragtay macluul soo food saartay ooba gaajo markii runtii xoolahoodii ay ka dhammaadeen sidoo kalena cudurro ayaa u heliyey oo caruurta waxyaabaha sababay sida xogta aynu ku helayno waxaa ka mid ah dhimashadooda in caruurtu maaragtay shuban uu ku dhacay ama cudurka shuban biyoodka la yiraahdo runtii aabahana sidoo kale aysan ka fogeyn oo maaragtay markii dadkii wax ay cunaan ay waayeen waxaa jira in cudurro ay dilaaceen sidoo kale biyo macaan dadkuma ay haystaan oo deegaanadaas biyaha laga cabo waa biyo laga helo amaba laga soo saaro ceelasha gacanta lagu qodo ama ceel gacmeedyada waxa loo yaqaano marka biyahoodana aada ay qaraar u yihiin marka taasina waxa ay keentay cudurka shuwan biyoodka ah inuu soo degdego sidoo kale waxaa deegaanada ka jira cudurka jadeecada meelo uu ka dilaacay marka runtii aabahaas iyo caruurtiisa waa ay u geeriyoodeen abaarta ayaana sababtay runtii meelo kale oo dad maaragtay waxyeelo ay soo gaartana waa ay jiraan oo dhulka miyiga ah dhinaca bari ee gobolka galguduud oo aada u fog iyo dhinaca koonfure intaba marka run ahaantii xaaladda marka la eego waa mid marba marka ka dambeysa kasii daraysa waayahay marka ilaa iyo hadda dhinaca iyo gobolka galguduud markii la yiraahdo guddiga abaaraha lacag ay soo dhiibeen baa jirta oo gobolkaana qaar loogu talagalay dadka wax biyo dhaaminahoo loo sameynaya miyay jirtaa
runtii weli wax la bilaabay ma jirto oo sidaad ogsoon tahay amaba aad ka dhawaajisaba guddiga abaaraha soomaaliya lacag ayay soo dhiibeen oo maamul goboleedyada loogu talagalay maamulka galmudugna waxa uu ka mid yahay meelaha loogu talagalay abaarahaasi in maaragtay loogu gurmado lacagahaasi sidoo kale waxaa jira dad iskood iyagoo isxilqaamay oo maalmihii lasoo dhaafay yabo sameynayay ama waxa loo yaqaano in dadku si iskooda ay dadka u caawiyaan oo ganacsatada iyo goobaha ganacsiga iyo suuqiyada iyo maaragtay dadka makaroofano kala hadlayay si dadka loogu gurmado oo waxa ay ka bilowdeen degmada gurceel ee gobolka galgaduud sidoo kale idaacadaha loocalka ah ayaa dadka lagala hadlayay oo lagu baraarujinayay in dadka la taakuleeyo oo wax la taro balse weli hadda lacagahaasi loogu talagalay weli laguma bilaabin qorshihii runtii waxaa la dejinayaa ayaa la filayaa qorshihii loogu talagalay iyo sidii hawshaasi loo dhaqaajin lahay balse dadku runtii xaaladoodu aada ayay u liidatahay oo adag tahay abaartuna saameynta ugu yeelatay biyo la-aanta iyo cunto la-aanta iyo dawo la-aanta ayaana ugu daran oo waxyaabaha hadda aada dadka ugu daran biyaha ayaa maaragtay ugu daran runtii way maxamed aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamed deeq cabdi maxamed wariyaheen ayuu ahaa oo qadka telefoonka gobolka galguduud si toosa ugu jiray isla gobolka galguduud waan ku laaban doonaayoo meelaha qaarkood biyodhaamin ayaa laga sameeyey hase yeeshee dhinaca deg gobolada baay iyo bakool ayaan markaan baltegaynaa goboladaas degmooyin ka tirsan tuulooyinka hoos taga dadka ku nool abaar ayaa aada u halakaysay oo dhibaato ku haysa abaartii ayaa waxaa ugu darsoomaaddana cudur la yidhaahdo shubanbiyood waxa uuna sababay dhimashada dad ka badan toddobaatan ruux markii tirada guud la isku daro degmooyinkana wafdiyo kala duwan ayaa muddooyinkii dambe gaarayay si bal ay usoo qiimeeyaan dadka iyo marxaladda ay ku nool yihiin iyo xaaladda dhabta ah ee haysata wafdi ka tirsan wafdi isugu jiray xildhibaano iyo suxufiyiin ka tirsan warbaahinta qaranka ayaa waxa ay tageen degmada waajid ee gobolka bakool oo ka mid a meelaha sida daran abaartu ay kaga jirto taa oo usii dheer taaba wadooyinkii degmada gelayay ee loogu gurman lahaa dadka inay xidheen qolyahan argagixisada ah ee ka dagaalamaya soomaaliya waryaheena ibraahim guudle ayaa wafdiga waajid u raacay kadibna warbixintan ayuu ka diyaariyey
degmada waajid oo ka tirsan gobolka bakool islamarkaana ka mid ah meelaha xaaladaha bani'aadinimo ay ka jiraan waxaa gaaray wafdi xildhibaana oo isugu jira golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana wafdiga hogaaminayay xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo ka mid ah golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya xildhibaanada oo garoonka degmada waajid ay ku soo dhoweeyeen maamulka degmada iyo saraakiil ayaa waxa ay tageen xarunta degmada halkaasoo shacabka degmada intooda badan ay isugu yimaadeen waxayna shacabka ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin tagitaanka xildhibaanada ee degmada waajid iyagoo ka hadlay xaaladaha ka jira degmadaasi iyo baahiyaha ay qabaan gobolka bakool dad eedan dhibaataysan go'doonqe sida owayba liimbaanya qasadheere sida diinsoor sida weejid sida xudur magaalooyinka go'doonsan ilgaar ahaanad ay ka fiiriyoy magaagay haliimadhe degmada waajid xaaladii ku waranba degmada weejid dhibaato hanuun yaala sagaal gu al-shabaab amoore erin walyaab lamarsalele la-ooda ka waali gaajinin dheer biyo baadka luwaysinyanin dheer biyo mahayn dhibaato nahayd dhibaato nahayd han guri fadaana degdeg eh ilaahay sheena kore inina ninka dadaala gudoomiyaha degmada waajid ee gobolka bakool cabdulaahi yariisow ayaa ugu horeyn soo dhoweeyey xildhibaanada isagoo uga warbixiyey xaaladda guud ee degmada may ciidanka faraxsanaa weefsadan geeg hana boogati oo aan socota degmadan oo barakaciyaalka ka kooban ini ha boogadeen oo ardayda gobanay degmadana sagaalkii bilisedaad lamada kuntum iyo afarti ilaa xilligaasay go-doonka jarti ilaa waqtigaasi dhatan gargaar oo ardayda hana deeri darcad way wasiiraha hana boogadeen oo raashin ilaa lama bool qoys barakaa ah oo walsiyeen xildhibaan axmed maxamed xaaji oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in degmada dhibaatooyin badan ay ka jiraan islamarkaana dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya ay u gudbin doonaan xaaladaha ka jira degmada waajid iyo sidii wax looga qaban lahaa may eedii eed inila xusuusnaada aan baahnaa sidaata saaxiibkayn sheegay degmadan sagaalkii bilii saddexaad lamaadi kuntumiyo afartiyaa la xoreeyey ilaa wakhtigaas go'doonga ka jarti madbadanga koyni meelwal hanku galaayan iyo meelwal haku bahaayan madlahayna go'doon xoog lee ka jarti go'doonka meenka darsantay abaar ii col hatan cuduraan ka darsami arrintaas oo inaynu jawaabtiye eedan dhex galnoo eedsiin la ogaana saxaafadda saaxiibeeday ee ii dhammaantan iyo mas'uuliyiinta bankoyni inaynu eed odoros an ka suubinoo walan ogaana si inuun la kaalmaysana jaaliido dibadda international communitiga dowladda federaalka iyo tan steedkaba inaynu la kaalmaysana arrintaasi sidii walankuqobada fadi yaha siin ziyaarini xildhibaan idris cabdi dhakhtar oo wafdigan hogaaminaya ayaa tilmaamay in dadka ku nool degmada dadka kale ee gobollada dalka ku nool ay kala siman yihiin xaaladaha bani'aadinimo balse iyaga ay usii dheer yihiin xaalado caafimaad darro sida cudurka shuwanbiyoodka oo dadka ku nool degmada iyo deegaanada ku hareeraysan farar kulul ku haya
shacabka reer weejid oo la hilmaamay weejid sidaysan ku warqabtaan walaha ay tahay magaalada keliya ee xilligii dagaal ahliga ka jari oo dadka walaagay gobollada koonfureed degan markii dagaaladaas dhiyaan meelo keliya oo dadka badbaadiday mayla raayilaniska kooya hayti xarunta hay-adaha samafalkii hayti un aroogi compound adduunka walkoogii weejid hadduu walanka baaqanne dhammaan hay-adaha samafalka magaaladan amnije eedan faylayey degmada waajid oo ku dhowaad afar sana ka hor laga saaray maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab waxaa dhibaatada ugu badan ee haysata shacabka degmada ay tahay iyadoo ay go-doon ku jirto degmada oo aysan jirin gawaari ka bixi karta iyo kuwa soo geli kara intaba waxaana maamulka degmada uu sheegay in qorshahoodu uu yahay in dhowaan la furo wadooyinka degmada soo gala iyo kuwa ka baxa
waa tahay aad iyo aad buu maasiyay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena ibraahim guudlo isxaaqa oo warbixin guud inooga soo diyaariyey degmada waajid oo shalay ay gaareen wafdi ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya halkaa waxaa kusoo dhoweeyey dad abaar aad iyo aad ay u saameysay waxaadna maqlayseen dadka qaarkood sida cabashada ay usoo jeedinayeen degmadana waxay kamid tahay degmooyinka go-doonsan hase yeeshee maamulka waajid waxa uu sheegayay in wadooyinka laga hor wareejin doono qoryaha argagixisada ah ee dhibka ku haya dhinaca iyo degmada cabud waaq ayaan markaan bal tegaynaa degmadaas biyo dhaamin ayaaba shala lagu bilaabay dadka abaartu ay saameysay ee tuulooyinka hoostaga cabudwaaq ee ku nool gudoomiyaha guddiga abaaraha cabudwaaq maxamed haara ayaa qadka telefoonka isla degmadaasi iminkaba ku jira gudoomiye bal soo dhawow si kooban bal noola wadaag qaabkaad biyo dhaamintaad u bilowdeen
waa dhowahay bismillahi raxmaan raxiim maxasan raadi muqdisho bismillaah laba iyo labaatankii bisha february waxaan daafurnay biyo dhaamintii biyihii deeqdaaca ee ka yimid guddiga abaaraha heer federaal ee soo maray maamulka galmudug ee noo soo gudbiyeen guddiga iyaguna gurmadka abaaraha ee galmudug noo soo gudbiyeen waxaan saddex maalmood ku jirnay sri ama tagista goobahay siday u kala daran yihiin laba iyo labaatankii baan biyaha furitaankoodii aan bilownay laba boqol iyo toddobaatan iyo saddex goobood oon horey u calaamadinay oo aan leenahay ma ahan midii saxda ahayd oo dhammaan aan ku wada tagnay ee waxa weeye intii ugu macquulsanayd baan tagnay markaas oo ay tabatayda ogolayd biyihii waxa weeye way socdaan waana gabagabo waxaan odhan karnay afcad baan gaarsiinay biyo kayd noqdaa ma aanan gaarsiinin dadka waayo waxaan qayb waxaan qaybinaynay iibiya waxaa kala badnaa baahidaa badnayd wax xanuun badanna waan kusoo aragnay oo naxadin ballaaran leh marka siday u gaareen baan u gaarsiinay waaya marka gudoomiye gudoomiye qoyskiiba qoyskiiba een imisaad ugu tala gasheen marka inaad siiseen marka la leeyahay liitar maxaad ugu tala gasheen inaad siisaan dadka
arrintaa tutabka intaana gaarin hadda xafiiskii ma joogo laakiin waxaa jira halbeeg ah labaatanka qoys meesha ay degan yihiin waxaan u shubaynay hal hal booyad oo afartan qaad ah afartan fuso haye macnaha hal- halbeegeeda saas waa macnaha afartanka qoys waxaa labaatanka qoys saasay ahayd dabcan way jireen meelo ka yar oo labiiyo toban qoys iyo toban qoys oo meel gaara ku yaala cid gaarana oo dad maxaasad oo kici waaya ay degan yihiin marka waxa weeye hadda meesh baan ku sugnay booyad baan ku sugnay fuus waxay gaaray halkii qoys fuusa iyo waxaa gaaray waxaana jajabaha gaaray waaya Kuwii- kuwiyaan u sugnay laba iyo labaatanka u sugnay shalay aan tagnay p m meeshii waxba kuma jirin waa naga dhamaadeen bay leeyihiin waaya marka waa gartaa maa wa- waaya si kooban marka een waxaad sharaxaad nooga siisaa inta tuulo oo aad tagteen oo biyodhaaminta aad ka samayseen iyo dadka abaartu ay saamayso bal siday u yaaleen
horta degmada caabuda ee gobolka galgaduud taasi ahaan meesha ku taallo waxay xaduud leedahay dowlad deegaanka ethoobia xaduudku wuxuu ka gacan yahay dhinaca waqooyiga waqooyi bari iyo waqooyi galbeed labadaba xaduud baa ku ningaxan Mhm.
guud ahaan dadkan waa xoolo dhaqato waxay ku nool yihiin xoolaha weeye Een, xoolaha bir- inta u badan waxay ku jiraan dadku waa isku dad laakiin labada xaduud baa laba xaduud kala ah xooli dadka halkaasay ku jiraan waxa weeye arrintaas waxaan ka aragnay dad xanuun badan dhulkaani ma lahan wara biyaha celiya ma laha ceel biyood laga cabo gacan looga cabo ma maraan wadiyaal waxay ku tiirsan yihiin noloshooda waa biyaha cirka ilaahay ka siiyo iyo biyahan matoorada waaweyn oo ku yaala magaalooyinka laga qaado weeye Een, xilligan adiga nolosha gaar oteysay waxa weeye maadaama ay ceel la ku yaala magaalo ayana iyo xoolo dhaqato ay ka fog yihiin deegaamadii xoolihii horta waa dhammaadeen markaan ku leeyahay waayo had intaan arkaynay laba boqol iyo siddeetan iyo saddexdaa deegaan tuulo aan tegaynay oo ada deegaan oo biyahan ambaarida kusoo aragnay dadku waxay dhaafin jireen awr bay ahayd awrtaasi harta hal rabti oo dhaaminayo oo bee lagu qaadaya maadaama awrtii waa fariisatay waa wax dhammaaday iyo wax fariisatay oo meesha lagu siinayo cunto lagu siinayo geeli waa fariisay geela iyo dadkuba isku cuntay cunaan geeluna wuxuu cunaa galley dadkuna waxay cunaan galley magac baasha ay cunaan waa ariga iyo geela iyo dadku dhammaantood maanta waa isku cunto xoolo daaqaadaa ma jiraan xoolo geed wax ka goystaa ma jiraan marka mushkiladii waxa weeye qofkaad u geystaa biyaha wuxuu ku leeyahay biyihii isiisay maxaan ku daraa xoolihiina waa bakti hayaan wa- waayahay ma aroori karaan hay waa mahadsan Wa- waa tahay waa tahay marka ilaa iyo hadda een miyay jiraan marka dhibaataad ka sheekaynaysaa oo xoolihii iyo dadkiiba aad bay isugu baaba'san yihiin een xanuuno miyaa jira een miyaad hesheen een dad u geeriyooday een cudurrada jira iyo een baahida abaartu ay wadato
Ee, intii aan soconaynay waa dee daraasadayadu hadda ahayd aan maanta u baxi doono qiimeyn labaad intii aan soconaynay horta anagu ari neef ari ah oo ari kala cunay waa aragnay oo dhagaha ka goostay iyadoo ay korka cunay waa aragnay waxaan kaloo aragnay gabar yar oo lix jir ahayd oo ari la joogtay oo arigii ku dhaw dharkii ka cunayna waa aragnay iyo timihiiba labadaba ta saddexaad waxaan indhaha saarnay waxaa weeye maxaa la yidhaha saddex dumar ah oo inta biyo soo doonay saddexda u rayo saddexda ilmihii ay- ay- ay ku duciyeen oo intay miyir beereen iyagoona gaadha ilmihii dhalay ilmihii mayda iyo isag yaalan maxaa la yidhahdaa qofkii dumarka ahaa oo dume aan la aasnina waa aragnay subxaan allah waxaan kaloo ar- waxaan kaloo aragnay mushkiladda ta- xanuunka aad u badan waxaa weeye maanta arrintan waa arrin xanuun badan ee haddaysan shan cis toban cisho shan cisho gudahood ilaahay raxmad keenin maanta waxaa imaan doonta quudin dadku way soo xaroonayaan maanta biyo u baahayeen laakiin berri waxay u baahan doonaan gaadiid soo daadgureeya haddaan la soo daadgureyn oo meel laysugu keenin waxaa weeye way dhammaan doonaan Wa- waayahay aad waa tahay Ay, waa mahadsantahay.
waayahay aad baad umahadsan tahay marar kalean kula soo xiriiri doonaa insha allah gudoomiyaha guddiga abaaraha ee degmada cabudwaq ayuu ahaa een maxamed hara oo qadka telefoonka een ku jiray sidaad maqleysaana dhaclo xanuun badan ayuu ka sheekeeyey iyo biyo dhaamin ay u sameeyeen dadka abaartu ay saamaysay waqtigii aad buu nooga sii dhacayaa degmooyin kale ayaan tegi rabna oo abaartu ay ka jirto hase yeeshee barnaamijyada kale ayaad ku maqli doontaan oo barnaamijka sahanka ugu soo horeeyo maxamed macalin xasan ayaa iisoo galay maxamed isboortigii hal iyo labo aada umaadsan tahay cabdisaaq shiino runtii kulan aada u xiiso badan horyaalka premier leaga ayaa jira oo kooxaha manchester waa chelsea iyo swan city ayaa is arki doonaa sidoo kale crystal palace waxay fooda isdiri doonaan kooxda middlesbrough halka everton la ciyaari doonta kooxda sunderland hall city iyo berlin ay balansan yihiin sidoo kale westbron albion iyo bortmouth ayaa balansan watford iyo westham united way balansan yihiin waxaa baaqday kulanka southampton iyo arsenal ay wada ciyaar ay lahaayeen waxaana jirtay in kulamo kale spain la ciyaari doono inkastoo lix iyo labaatanka bishan ay yihiin kulamada ugu xiisaha badan oo aada loo sheeganayo waayahay maxamed aad iyo aad baad umahadsan tahay barnaamijkii faaqidaada intaas ayaan saaka kusoo idleynaya leila cabdiraxmaan ayaa farsameynaysay cabdirasaaq maxamed faarax shiine anigoo ah waa idinla socodsiinaya asxaab dhowra ayaa barnaamijka igala qayb galay dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo soomaaliya nabad insha allah